أعوذ بالله من الشhayطaan الرaجيم بsم الlahi الرحmن الرaحيم waxaanu soo bilownay suuraة الرaحmaan qaala tacaalى الرaحmaan allaha raxmaankaa ee naxariista ballaadhani callama اlqur'aana callama waa baray alinsaana insaankii ayuu baray ama man sha'a min cibaadihi cidduu doono addoommadiisa ka mid ah waxa uu baray alqur'aana qur-aanka ayuu baray dabcan mafcuulkii ee koowaad baa xadfan oo kii mucallamka ahay waxaa la baray alqur'aanana waa mafcuulkii labaad weeyaan khalaqa wuxuu kala abuuray alinsaana insaankana waa abuuray oo aabbahooda aadam buu markii hore abuuray marka dambena insaankii dambe ayuu bediyey oo abuuray callamahu waxa uu baray insaankii albayaana wax caddayn buu baray oo hadalka ayuu baray annudqo xayawaanaadkii kale uu kaga duwan yahay inuu wax caddeeyo oo wuxuu rabaa uu caddaysto waxa uu rabaana uu fahmo ashamsu qoraxda iyo alqamaru dayaxiina yejriyaani waxay ku socdaan bixusbaanin xisaab bay ku socdaan ilaa yowma alqiyaamaha laga gaadhayo arrintooda waxba iskama beddelayaan weligood kumannaan sano sidaa uunbay maalinkaa maanta bixitaankooda iyo dhicitaankooda iyo socodkooda u ahaaday wanajmu markaa in la yidhaahdo gee la yidhahdo xiddigaha wanajmu xiddigaha waa jinsi baa loo jeedaa waa ismu jinsi laakiin nujuumtii oo dhan baa laga cabirayaa iyo washajaru dhirta geedka iyo xidiguhu yasjudaani waa ay ilaahay bay u sujuudayaan oo rabbiba ay u khuduucsan yihiin oo amarkiisa ay ku socdaan iyo in la yidhaahdo annejmu geedkii gaabnaa ee nabaadka ahaa geedka gaaban ee jiridu isku taagaan lahayn ee dhulka ku hambaadhsan sida xabxabka iyo dhirta la midka khudaarta iyo washajaru geedka dheer oo culammada jamaahiirulculamaa waxaad mooddaa inay u badan yihiin inay leeyihiin laba afar shay baa la sheegay oo laba waa caalamka sare waa culwiyaani ashamsu waalqamar waa alcaalam alculwiy bay ka tirsan yihiin wanajmu geedka gaaban ama nabaadka iyo washajaru dhirta dhaadheerna caalamka sufligaa bay ka tirsan yihiin marka sidaa loo kala qaado bay qaar leeyihiin labadaba waa un tafsiir saxa wa rafaca waa kor yeelay ilaahay assamaa samadii buu kor yeelo meeshan ay taallo iminka ayuu dhigay samadu waa inaga sarraysaa wa wadaca waa sugayna almiisaana miisaankii iyo cadaaladdiina waa soo dejiyey oo waa sugay cadaaladda iyo miisaanka waxa uu sidaa u yeelay allaa tadqaw min ajli allaa tadaw inaydaan ku xadgudbin fi lmiisaani waxaa miisaamaysaan oo miisaanka inaydaan maalinka maanta ah duqyaan ku samayn xadgudub ku samayn yacni qofku markuu isagu wax beeganayo ama uu miisaamanayo haddii uu badsado waa duqyaan fi lmiisaan isagii baa badsaday oo xaq aanu lahayn buu qaatay wa aqiimu lwasna miisaanka toosiya bilqisti si cadaalada ku toosiya oo walaa tuqsiruu ha khasaaraynina oo ha dhimina almiisaana miisaanka ha dhiminina oo dadka markaa wax u beegaysaana wax ka goosanina ikhsaaru lmiisaan waxay noqonaysaa inaad dadkii wax ka jarato markaad adigu wax u miisayso duqyaan fi lmiisaanna waxay noqonaysaa adigu inaad badsato wax ka soo goosato markaad ka miisaamanayso ta dhexe ayaa la rabaa oo tawasud ah oo waaqimu lwasna wasniga iyo miisaanka iyo cadaaladda bilqisti si dhexdhexaada ku wada oo waxa weeyaan cadaalad ka sameeya marka waa saddex aayadood oo isku dhow dhow ta hore waxay sheegaysaa inaanaad adigu badsan ta u dambaysaana inaanad dadka kale waxooda ka nusqaamin oo ka yarayn ta dhexena waxa weeyaan inaad meel dhexdhexaad ah aad ka istaagto walarda wawadaca alarda dhulkiina ilaahay wuu dejiyey oo macnaha wuu sugay oo mid haabita oo aan dhaqdhaqaaqayn buu ka dhigay lilanaami makhluuqaadkii makhluuqaadkii insi iyo jimba dhulkii waa ay degan yihiin xataa malaa'igtii waa ay u soo degtaa wa wadaca waa dejiyey alarda dhulkana wadacaha wuxuu u dejiyey lilanaami makhluuqaadkii ayuu u dejiyey fiihaa xaal dhexdeeda ay ku sugan tahay dhulkii faakihatun faakiho wax lagu macmacaansado oo lagu raaxaysto oo cunaa wanaqlu timir baa ku sugan timirtii day daatul akmaami galalka u saaxiibka ahayd waxay leedahay yacni kimi bay leedahay oo timirtu marka ay midhuhu soo bixi doonaan marka hore meesha yacni ubaxeeda waxaa ku maran maaragtay gal sida muuska ku duuduuban oo kale waxaasaa kimmun baa la yidhaahdaa kimmun mar marna waa la godaa bay culimmadu yidhaahdeen laakiin kimmun in la yidhaahdo ayaa u badan gacantan khamiiskana in la yidhaahdo kummun la yidhaahdo iyana kun baa la yidhahdaa marka wanaqlu timirtii ayaa ayaa ku sugan xaale ay ku sugan tahay dhulka timirtii dayadaatul akmaami galka u saaxiibka ahaa oo ubaxeedu uu gal ku jiray ubaxaasina uu timirta marka dambe isu bedelayay walxabu xaba ayaa ku sugan midho ayaa ku sugan xubuubkii xubuubkii daydul casfi balka u saaxiibka ahaa ee balka lahaanayay ama alxabu xubuubkii baa ku sugan iyo midhihii dulcasfi baalka lahaa labadaa tafsiirun baa ugu fiican in dulcasfi lagu fasiro iyo warayxaanuux alla wixii uduga baa ku sugan fa biأyi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani fa biأyi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin barbaariyihiinna khaaliqiinna a idin maamulayaa nicmooyinkiisa faraha badan nicmooyinkaa tee ka mid ahoo tukadibaana aa beeninaysaan insiga jinnigow tukadibaana aa beeninaysaan insiga iyo jinnigow aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicamkiisa fara badan tee baa beeninaysaan nicmooyinkaas waxaasoo wada nicmo marka halkaas nicmooyin fara badan baa laynoogu soo sheegay oo qur'aanka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu baray addoommadiisa wixii uu doono khalqigii bini aadamka u abuuray bayaanka uu baray qoraxdan iyo shams ee maaragtay dayaxaanu masaalix fara badan iyaguna ay ugu jiraan bini aadamkii waxaanaad arkaysa qoraxda midhihii iyo waa ku bislaanaya dunidii oo dhan bay kulaylinaysaa haddii aan qorax jiri lahayn dunida nooli kama jirteen dayaxii isaguna waxa uu ku fadhiyaa isaguna elays iyo xigmado kale ayuu ku fadhiyaa dhirtii samadaas sida loo korraysiiyey dhulka sida loo dejiyey ee loo miisaamay awaamirta kale uu ina leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala miisaanka iyo cadaaladda ku dadaala dhulkii oo uu ka dhigay mid makhluuqaadku ay ku noolaan karaan oo le fiihaa faakihatun marka faakihadu waa wixii maa yutaladadu bihi waa wixii laiskaga macaansanayo ee loo cuno maarata ku raaxaysi iyo jidhka lagu hagaajiyo lagu magranaysaa wanaqlu timirtuna waxay idhaahdeen waxay u dhaxaysaa cuntadan maaragtay lagu noolaado ee badarka ah iyo faakihada udhaxaysaa labadii way noqonaysaa timirtii dhinac waa ka cunto waa ka qadow dhinacna waa ka xalwad waa macaan tahay oo mamcaanihi qofkii doonaya dee waa timir buu iska cunayaa marka iyadu dhinac walba waa gelaysaa dhinac waa ka tafakuh waa faakiho waa xalwad waa qado maa yutaqadaa bihi weeyaan saddexdiiba way noqonaysaa iyaduna marka dimirtaana ilaahay gaar buu sheegay wuxuuna ku sifeeyey inay tahay daatul akmaami midii maaragtay leh galal oo ubaxeeda ayaa marka hore gal ku duuduuban galka hadhow ubax baa ka soo baxa ubaxna timir baa maaragtay ka soo baxdo timir bay isu bedeshaa walxabu xubuubka isagu waxaa weeyaan wixii la quutay bini aadamku ay ku noolaanayaan waa cuntada baal kale bay culimadu yidhahan cuntada baal kale hadhuurhkii iyo gellaydii iyo sarreenkii iyo shaciirtii wixii waxaa weeyaan cuntadii baal kale ilaa bariiskii waa cuntada baal kale weeyaan ee marka la tumo ama se mashiin la geliyana baalka ee laga laga laga hufi karo marka walxabu xaalo ay ku sugan tahay xabadi ku sugan tahay oo xubuub baa ku sugan raashin baan mali maxaa la odhanaya raashin ka la odhanaya raashinkee ma aqaana mu ingiriisiya ree koonfureedku waxay dhahdaan badar badar bay dhahdaan badaro waa cuntadan dee la karsado ee la cuno ee haddana baal kale weeyaan walxabu xabaddii ma garanaysaa xubuubkii midhihii midhihii daydulcasfi marka casfigaana laba macnaa ugu fiican wixii lagu sheegay intaan arkay oo ah mid waxa weeyaan waxay leedahay bal oo hadhuurkii u adiga arko marka midhihii la goosto balkii iyo xoolihii la siinayo oo si kale looga faa'idaysanayo ayaa jira gellaydii sarreenkii bariiskii wixii wada bal bay leeyihiin marka cuntadii balka lahayd tibni waxaa kaloo la yidhi maye dulcasfi cuntadii galka lahayd buushaha lahayd buushaha lahayd iyo galka marka iyado lafteedana dee balka xoolihii waa la siin karaa sida kale waa looga faa'idaysan karaa taa ayaa markaa ku sugan fiihaa faakihatun baa ku sugan wanaqlu baa ku sugan timir timirtii daatu lakmaami galalka u saaxiibka ahayd iyo walxabu xubuub iyo midho ayaa ku sugan la cunaayo xubuubkaasoo isaguna dulcasfi u saaxiiba bal u saaxiiba ama gal u saaxiiba warayxaanu udug oo dhan baa ku sugan se waa wax alla wixii uduga ee uduga weeyaan culamada qaarna waxay yidhahdeen raaxaynku maya waa risqiga oo cala alcumuumi laakiin udugaas aynu iska qaadanaynaa fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiinna insi iyo jinniyow nicmooyinkiisa faraha badan ee uu sheegay tee oo midee ka mid ahoo tukadii baana abeelinaysaan yacni xadiid aan sanadkiisu sidaas ahayn waxaa ku soo arooray inuu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam jinnigu way ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen laa bishayin min aalaa'i rabbina nukadibu rabbanaa walaka alxamdu nicmooyinkaa ilaahay ee aadna siisay waxaanu ka beyninaynaa ma jirto waad mahadsan tahay rabbiyow oo jin maxaa uga jawaabi weyda lakin xadiiskaa sanadkiisa xoogaa baa iskaga jira kolleyba laakiin waa inaad tidhahdaa waan rumaysanahay nicmooyinka ilaahay marka koob iyo soddon oo tii ugu horeysay ay taa tahay ayaa inagu soo noqnoqon doonta si aan shalayba sheegaynay sideedda ugu horaysaa waxay ka daba dhacaysaa oo ka daba imanaysaa tacdaadu nicam illaah nicmooyinka ilaahay marka uu sheeg sheegayo waa hore qur-aankii laysbaray ee bayaankii laysbaray ee arsaaqda wacan insaanka abuurkiisa kuwaas ayay ka daba imanaysaa sideed jeer baa waxay noqonaysaa fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani toddobana waxay ka daba imanaysaa dhibaatada maaragtay qiyaamaha iyo gaalada ay u yeelanayso weliba iyo cadaabta oo naarta ayaa toddobo albaaba marka toddoba jeer baa fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani ay nagu soo noqnoqonaysaa siddeed jeerna waxay nagu soo noqonaysaa waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan ilaa laga gaadhayo hal jazaau lixsaani ila lixsaan iyona siddeed jeer weeyaanoo qoladaa jannada leh ee labada janno leh ee maaragtay muqarabiinta ah ayaa sideeddii albaab ee ma garanaysaa sida oo kale weeyaan baa leyo sideed jeer baa la soo celceliyey wa min duunihimaa jannataani da dambenayana waa sideed jeer majmuucu wuxuu isku noqonayaa koob iyo soddon jeer takraarna ma aha ta'kiidna ma aha waa tardiid bay culimmadu ku magacaabaan culamaa ulbalaaqa tardiid bay ku magacaabaan oo mid walba macnaha munaasaba ayay u timi oo loo yidhi qaala tacaalaa khalaqa ilaahay waa abuuray alinsaana insaanka ayuu abuuray bini aadamka ayuu abuuray aadam buu abuuray wuxuu ka abuuray min salsaalin dhoobo dananaysa ama qaylinaysa xaggeeda dhoobo dhagax dhoobo ma garanaysaa dhagax laga dhigay oo dhagax noqotay oo haddii wax lagu dhufto amase gacanta lagu garaacana salsalo ay ka baxayso salsalada asalka hore waa waa qaylada marka qayl ay leedahay waa dhoobo qaylinaysa weeye min salsaalin dhoobo qallalan oo qaylinaysa xaggeeda ayaa aadan laga abuuray dhoobadaas oo kal fakhaari jilaygii oo kale ah jilay waa dhoobo la gubay oo la dubay oo markaa sida weelkaaba laga dhigtaaba berigii ugu dambeysay khadka iyobay ardada ku milan jirtay berigii looxa khadka lagu qori jirtay marka jilay baa la yidhaha khasar marka adigu waa dhooba bay noqotay adag ama kal fakhaari weel oo kale weel dhoobe laga sameeyey oo mujawaf ah oo yacni haddii saa loo garaaco saqari ka soo boodayso bowbow buu yidhaahdaa kaas oo kale ayaa laga abuuray wa khalaqa aljaanna jinkana waxaa laga abuuray min maarijin olol xaggii baa laga abuuray olol baa laga abuuray ololkaasoo min naarin dab ah dab olol saafi ah ama olol mukhtalad ahoo wax ku jiraan qiqiyo wax ku jiraan oo gaduudan ayaa laga abuuray fa biayi aalaa'i nicmooyinka ilaahay tee ka mid ahoo fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa faraha badan tee ka mid ahoo tukadii baana aabeeninaysaan marka nebiyullaahi aadam maraaxil buu soo maray afar ah sidaad ku garanaysaan qur-aanka min turaabin baa laga abuuray ciid khalaqahu min turaabin dabadeedna ciiddii waa la qooyey oo waxaa laga dhigay dhoobo dhoobo qoyanoo biyo ku jiraan oo lagu cajiimey dhoobo ee biyo lagu cajiimey waxay noqotay markaa min diinin laazib min diinin ciid laazibin gacanta ku dhegaysa oo dhoobo gacanta qabsanaysa oo ku dhegaysa ayuu noqday dabadeedna waxoogaa waa sii qallashay oo waa isbedeshay oo waxay noqotay dhoobo madow oo mutaqayira min xamain masnuunin min xama'in masnuunin marxaladdii saddexaad uu tegey waxay ahayd dhoobo madow oo mutaqayira ayuu noqday dhoobadii haddana waa ay sii qallashay oo markaasay culimmadu waxay leeyihiin sida markaa bini aadanka ayaa loo sawiray sida carruurtu geela markay qosho ay neef geel oo kale qaalin yara oo dhoobaa ay meel ka taagi jireen reer miyiga marka bini aadanka inta la sawiray oo dhoobadii oo iska sawiran oo qallalan hoostana ka daloosha oo haddaad garaacdana bowbatow batow lahoo maaragtay wax la tumayo oo kale tereg la tumayo oo kale aad moodo ayuu noqday taas markuu halkaa marxaladdaa marayey ayaa markaa min salsaalin laleeyahay kalfaqaari markaa khalaqa alinsaana insaankii ilaahay wuxuu ka abuuray min salsaalin kuwii sayniska iyo waxaynu isaga nimi dhoobo ee isbedeshiba ayaa laga abuuray min xamain masnuunin laakiin waxoodu dee waa iska gaalnimo iyo mutuhis bay ku dhigantahay daarwin miyuu ahaa kii waxay odhan jir nolosha halkee ka soo bilaabatay khalaqa waa abuuray ilaahay alinsaana nebiyullaahi aadam buu abuuray min salsaalin dhoobo qaylinaysa oo qallashay xaggeeda ayuu ka abuuray dhoobadaasoo kal fakhaari jilayga oo kale ah amase weel dhooba laga sameeyey uun iska dheh wa khalaqa aljaanna jinkiina waa uu abuuray min maarijin olol buu ka abuuray lahabu naar weeyaan waa alladii laa dukaana fiihi laa dukhaana fiihi waa lahab ama olol saafi ah oo xadiid waxaa ku soo arooray inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuur baa laga abuuray wa khuliqa aljaannu min maarijin min naar jinkana waxaa laga abuuray ololkaa saafiga ah oo dab laga soo qaaday wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum aadamna waxaa laga abuuray waxaa laydiin sifeeyey oo ah ciiddaa iyo maalinkaa dhoobadaasaa laga abuuray fa biayi aalaai nicmooyinka fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigii nicmooyinkeeda tee ka mid ahoo tukadib aana aabeeninaysaan fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaan marka ilan inay laga idhaahdo iyo alan iyo alyun iyo yacni mufradkeedu siyaabo badan buu ku imanayaa kulliba aalaadii waa waa waa nicam weeyaan rabu lmashriqayni huwa alle rabu lmashriqayni labada mashriq ama labada qorax soo bax rabbigoodii weeyaan wa rabu lmaqribayni labada qoraxu dhacood rabbigoodii weeyaan fa biayi aalaai rabbikumaa rabbigiinna nicmooyinkiisa tee ka mid ahoo insi iyo jinniyow tukadib aana abeyninaysaan markaa rabu lmashriqayni rabbigu waa khabarun limubtadain maxduufin huwa baa la iska soo qadaraya waa iska usluubka carbeed oo qur-aan ku socdo huwa alle rabu lmashriqayni markaa mashriqda qoraxda marka maalinta ay tahay jilaalka iyo markay tahay xagaaga laba meelood bay ka soo kala baxdaa sidii jilaalkii aa arkaysay in jilaalka waxay ku fogaataa xaggaa iyo koonfur bay ku fogaataa koonfur africa halkaa waata dul maraysa idan xaggaasi ka soo baxdaa xaggaana way ka dhacdaa xagaagii hadday tahayna xagganay u fogaanaysaa dhinacanay maraysaa baalmar bay u noqonaysaa mashriq oo dhinacan ah ee shimaalka waqooyiga iyo maqrib oo dhinacan ah oo shimaalka iyo waqooyiga ah ayay yeelanaysaa marka sidaa laga eego waa laba mashriq iyo laba maqrib weeyaan inay qoraxdu markaa marna dhekadeennaay maraysa innagay bay dhekadeenna martaa taa iyada ayna waxaa weeye nicam fara badan baa ku jira oo waxaa samaysmaya macnaha xilliyadii gugii baa ka dhalanaya iyo jiilaalkii iyo xagaagii iyo dayrtii waxaa ka dhalanaya kulaylkii iyo qabowgii iyo hawada isbedelaysa iyo roobabka isbedelaya iyo jawiga iyo wixii oo dhan baa ka dhalanaya oo marba dhinac bay maraysa marka nican fara badan ayaa ku jira inay qoraxdu ayan meel qura ordine marna xagga marto marna xagga marto saa daraaddeed ilaahayga marna xagga ka soo saaraya marna xagga ka soo saaraya nicmona waa ugu jirtaa bini aadamkii iyo makhluuqaadkii waa ugu jirtaa nicmo marka huwa ilaahay rablmashriqayni weeyaan wa rabi lmaqribayni mar kalena rablmashaariqi walmaqaaribi falaa uqsima birabi lmashaariqi walmaqaaribi markaana waa subax walba qoraxdii meel bay ka soo baxaysaa oo isu soo bixideedu wakti ma wada aha waxbaa u dhexdhexeeya daqaa'iq dhicidduna waa sidoo kale ama xidigihii iyo dayixii iyo de waa mashaariq iyo maqaarib kala duwan marna waa rablmashriqi walmaqribi fatakiduu wakiilan oo waxa weeyaan laa ilaaha illaa huwa fatakiduu wakiilan taa ayana waxaa loo jeedaa dee jihada jihada mashriq waa jihadan oo dhan jihada maqribna waa jihadan galbeedka oo dhan saddexdaasi ood bay markaa ku kala yihiin qur-aanka fabiayi aalaai rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ka mid aho ins iyo jin iyo utu kadib aana aabeeninaysaan maraja waa uu diray ilaahay albaxrayni labadii bidood badood buu sii daayey labadii badood buu sii daayey yaltaqiyaane iyagoo kulmaya xagga daahirkaa baynahumaa dhexdoodana waxaa ahaaday barzakun xaajiz baa ahaaday waxbaa kala teedaya oo teed baa ahaaday laa yabqiyaani isu tallaabi maayaan ay laa yatajaawasaani laa yabqii axaduhumaa cala alaakhar midna midka kale ku xadgudbi maayo oo u tallaabi maayo u gudbi maayo xaajis baa ilaahay kala dhex dhigay biyihii macaanaa iyo biyihii qadhaadhaa maraja ay arsala marajtu daabata haddaad tidhaahdo daabaddii baan sii daayey waxa weeyaan xadhiggii baan ka furay oo way iska tagtay way iska daaq tagtay marka badahaan aad arkaysa iska qooqaya ee waa ilaahay iyo biyahan iyo webiyadan iyo kuwan daadadka ee roobabka ee togaga rogmanaya waa biyo waxa weeyaan ilaahay sii daayey tabaaraka wa tacaala maraja waa uu sii daayey alle albaxrayni labadii badood buu sii daayo biyihii macaanaa iyo biyihii qadhaadha ayaa mid walba bad lagu magacaabay oo midna ay badaha dhanaani ugu fulka yihiin midna ay webiyaalka macaani ay ugu fulka yihiin laakiin kuwii togagii xataa waa ku jiraan yaltaqiyaani xaal ay biyahaasi kulmayaan haddee xuduud innagu u dhaxaysa oo aynu arkayna ma leh xagga mufasiriintu saasay yidhaahdeen ee xaajis macnawi ah ayaa u dhexeeya oo baddii marka laga soo baxo qarkeeda badda qarkeeda ceel laga qodaya ceel macaan buu noqonaya marka biyi baddiina waata halkan yani iyana galgalanaysa marka waa xaajis macnawi ah mufasiriintu saasay odhan jireen culamaa uljuqraafiyana waxay leeyihiin maya waxaa udhexeeya taa dhulka aynu arkayno oo baddii dee had iyo jeer buuraley iyo derbiye iyo waxbaa ku gudban ma garanaysa marka waxaajiskaasi waa kaa dhulka ah waa alardu weeyaan labada kii la qaatana dhib ma leh kolliba xaajis baa ilaa sheegay iyo barzakh inuu labadaa biyood udheeys u dhexaysiy inta badan dhulkii baa ka sarreeya badihii oo ilaa haddii kale way nagu soo fatihi lahaayeen markaasay dhulkao dhan qarqin lahaayeen markaasay biyaha inaga xumayn lahayen oo biyaho dhan dhalaan iyo midax ka wada dhigi lahaayeen marka waxa weeyaan ma soo xadgudbayso baddaasi wakadaalika biyihii macaanaana sidoo kale kuma xadgudbayso kuma xadgudbayaan baddii labadii saasay kale yihiinoo bad maaragtay macaan biyo macaan iyo biyo qadhaadh bay yartaqiyaani xaalo ay kulmayaan labadaa badood baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday barzakun xaajis baa ahaaday ama xaajiskaa dhulkii arladii baa ahaatay oo udhaxaysa amase mid kaloo macnawiga ilaahay kala dhiga dhex dhigay oo waxaa badda qarkeeda biyo macaan looga qodanayo laa yabqiyaani xaalo aanay isu soo gudbayn oo aanay isku xadgudbayn fa biayi aalaa'i markaa baddii inay dhanaanaato dhanaankeeda lagu hayo waa la garanaya faa'iidaday noogu jirtaa haddii ay baddaasi ay biyo macaan noqon lahayd noloshu way adkaan lahayd oo badda had iyo jeer bini aadamku nufaayaadkii iyo wax alla wixii qashinkii oo dhan iyo way iskaga qubaan magaalooyinka o dhan balaacadihii iyo qurankii bay kusii daynayaan waxyaaba badan baa ku dhex jira haddana dhanaankeeda iyo wixeedaa ilaahay ku abuuray wax isbedelaya ma jiro kalluunkeediina waa caynkii mariddeena waa caynkii hawe macaan oo dhulka imanaysaana waa soo dul maraysaayo baddu hadday iminka macaanaan lahayd deedna ay qurhmi lahayd hawadaa iyo dabaysha ay noo soo dul martee badweynta soo dul maraysaa waxay noqon lahay hawo iyana dhulka qurhmiso oo qarmuuno aan lagu neefsan karayn laakiin biyo maaragtay nadiif ah oo aan wasakda u adkaysanan oo dhanaan oo midixa oo hawo macaani ay ka soo boodayso ayaa ilaahay ka dhigan marka masaalix baa ku jirta saas daraaddeed baa ilaahay rabbi tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahay fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa tee ka mid ahoo tukadibaan ay abeyninaysaan insi iyo jinniyo yakhruju waxaa soo baxa minhumaa labada badood xaggooda waxaa ka soo baxa allu'lu'u luulkii baa soo baxa macaadinta ama jawharta la yidhaahdo luulka ayaa soo baxa iyo walmarjaanu marjaan baa soo baxa marka culimmada qaar waxay leeyihiin allu'lu waa siqaalu duri waa jawhartan luulka la yidhahdo teeda yaryar baa lu'lu la yidhaahdaa marjaankuna waa tawaawiin waa kibaaru duri weeyaan tawaawiin weeyaan culimmada qaarna waa cagsiyayaan almuhim waa jawaahir la isku qurxiyo oo dhagxaan yaryar oo kala ah oo qurux badan oo badda lagala soo baxo weeyaan oo bini aadamka macaarif ule maaratay faa'iido leh yakhruju ama yukhraju waa la soo saaraa minhumaa labada xaggooda allulu baa laga soo saaraa baqiradii kalena ahayd iyo walmarjaanu marjaan baa laga soo saaraa culimmada qaar baa le badda dhanaan baa laga soo saaraa luulka ee ta kale maxaa loo yidhi yukhraju minhumaa dee waxaa loo jeedaa mar haddii labadoodii majmuucooda laga soo saarayo waxay uun ka dhigan tahay sida jamaacada maaragtay wixii qof quri uu sameeyey loogu nisbeeyo ayaa labadana wixii mid quri sameeyey loo nisbayn karaa marka haddii baddii qadhaadheed iyo baddii biyihii macanaa iyo biyihii dhanaanaa biyaha dhanaan laga soo saarayo luulka macnaha waa loo nisbayn karaa iyo labadoodaba waa laga soo saaray waa la odhan karaa culimmada qaar maya waxay leeyihiin biyaha macaan waa ku yar tahay laakiin biyaha dhanaan bay ku badan tahay luulkani saas daraaddeed baa labadaba loogu nisbaynaya almuhim daahirulqur'aan waa inaynu marnaayo aynu nahay yakhruju waxaa soo baxa minhumaa labadooda allu'lu luul baa ka soo baxa ama laga soo saaraa iyo walmarjaanu luulka kiisa yaryar iyo kiisa waaweyn fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nimcooyinkiisa tee ka mid ahoo tukadibaana aa beeninaysaan insi iyo jinniyo walaahu ilaahay waxa uu leeyahay oo u sugnaaday aljawaari aljawaariyi kuwii soconaayey doonyihii aljawaariyi kuwii dareeraayey ee soconayey badda filbaxri badda soconaayey almunsha'aatu la kor yeelay oo la dhisay oo inta beriga lagu dhisaaye inta beriga la waaweyneeyo oo lagu dhiso deedna badda lagu sii daynayay oo la abuuray munsha'aad waa ansha'a waa la garanaya macnaheeda waa abuuray ama wuu sameeyey weeyaan marka marfuucaatu shiraacooda ayaa la sarraysiiyey oo waa doonyo waaweyn walahu ilaahay waxaa u sugnaaday aljawaari ay asufun ljawaari markii hore sifay ahaydo waxa ahayd dooni doonyihii soconayay badda laakiin markii dambe taqliib baaba ku dhacayoo sifadii sida caalamka oo kalea loola dhaqmayo aljawaari iminka qur-aanku wuxuu yaqaanaa doonyaha walahu ljawaari kuwii soconaayey badaha soconaayey almunsha-aatu loo kor yeelay filbaxri badda soconaayey oo aljawaari fi lbaxri jaarmujuur waxaad ku tacalujinaysaa aljawaari aljawaari soconayey fi lbaxri almunsha'aatu fi lbaxri ma aha oo badda laguma samayna doonyaha berriga lagu sameeyaa markaa kadib baa la riixaayo lagu riixaa badda lagu riixaa marka waxaa jaarmujuurku wuxuu ku tacalluqayaa aljawaari walow ilaaha bay u sugnaatay rabbi bay u sugnaatay aljawaari kuwii soconaayey almunsha'aatu la kor yeelay fi lbaxri badda soconaayey kal aclaami xaalay buuro oo kale yihiin kalaclaami buuro oo kale waa jamcu caalam marka caalamkana buurta weyn baa la hahdaa deedna alaclaamna aljibaal aljibaal kaannahu caalamun fii ra'sihi naarun waa tii ay lahayd khansa walaalkeed ku lahayd waina sakran lata'tamu lhudaatu bihi kaannahu caalamun fii ra'sihi naarun dabka dabbay ka shidi jireen buuraha dhakadooda si dadka maaragtay meelaha lumay ee lamadegaanka maraya ay usoo eegtaan bay dusha buuraha dusheeda dab ka shidi jireen dhibaatadii iyo saxare ay ku noolaayeen iyo karabnimada ay isaga dhasheen carabtu ayaa bartay inay qofka maaragtay martigaa soo hagaan martida way soo hagi jireen carabtu soomaaliduna way qaarna waa soo hagaan sooma qaarna waa ka yar dhuntaan waayahay qaar baa day doona caraabiya markaa kaannahu calamun fii ra'sihi naarun waa tii lahay marka buurahaas ayay la mid yihiin oo maraakiibtii waaweyneed iyo doonyihii waaweynaa ee badeecadaha xambaarsanaa ee min beledin ilaa beled tanqul min wa ilaa waddan bay ka raraysaa waddan kale geenaysaa waddan walba wixuu u baahnaabuu ayuu ku rarayaa ku soo raranayaa waddanka kalena wuxuu u baahnaaba waddan kale kaga soo raranayaa adduunyadii saasay ganacsigeedii haddaan bahalahaasu jirin iminkan diyaaradahan la sameeyey iyo dee waxba inagama kaafiyeen soo maha bahalaha maraakiibta ah oo intay qaadayaan qaarkood ilaahay aad ugu waawen yihiin bini aadamkuna waa sameeyen waa ogyihiine ayaa ayaa lagu kala qaadaya wixii oo waxaa ku jirta nicmo weyn kalaclaami xaalay yihiin maalinkaa maanta addoonyahaasi kalaclaami buuro oo kale ay yihiin fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid ahoo tukadiban aa beeninaysaan insiiyo jinnigu kullu man kullu man mid dhammaantii midkaasoo calayhaa ah ku sugan dhulka korkiisa faanin waa tegayaa oo waa dhammaanayaa wayabqaa waxaa baaqi noqonaya wejhu rabbika rabbigaa wejigiisa ayaa baaqi noqonaya oo noolaanaya wejigii day duljalaali weynida u saaxiibka ahaa ay dulcadamati weynida u saaxiibka ahaa iyo walikraami maamuusidda awliyadiisa iyo muuminiinta uu maalinkaa maamuusayo kullu man calayhaa mid alla midii ku sugan calayhaa korkeeda ciddii ku sugan ifaani waa tegayaa wayabqaa waxaa baaqi noqonaya wejhu rabbika rabbigaa wejigiisa wejigii duljalaali weynida u saaxiibka ahaa cadamada iyo walikraami markaa tanina waa iska macruuf oo waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu dilayaa alla wixii ku sugan adduunyada ilaa in wax yar un baa baaqi noqonaya ashyaadaba way baaba'ayaan waxoogaa yaroo culimmadu ka soo reebreebto mooyaane wejiga ilaahayna waa baaqi noqonaya marka culimmada qaar baa odhan jiray marka la aqriyayo labadaa aayadood waa in la isku daraa sida imaamu shacbi oo kale oo wuxuu odhan jiray kullu man calayhaa faanin in laysku taaga maa kullu man calayhaa faan in laysku taaga maa waa in la yidhaahdaa kullu man calayhaa faanin wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam waayo waxaa soo baxaysa markii uu dhammaado makhluuqaadka ay dhammaadaan oo meesha ay ka baxaan alle weynankiisi iyo baqaagiisi iyo kaamilnimadiisii baa soo hadhayso wayabqaa wajhu rabbika waa la isku xidhay labadoodii alla wixii kalena kullu waa halaagsamayaan wixii maaragtay ilaahay tabaaraka wa tacaala mooyaane wixii kaloo dhanba way baaba'ayaan marka fa biayi aalaa'i nicmooyinka rabbi rabbikuma tukadimaani nicmooyinka rabbi idin siiyey ee faraha badan teebaa beeninaysan insiiyo jiniyo marka waxaa la isweydiin karaa in la islaayo oo la dhinto oo ilaahay dadka mariyo kaw ka dhigo nicmada ku jirtaa maxay tahay nicma waa ku jirtaa horta sow janno maa doonaysid ha jannada inaad dhimataa kaa xigta haddaanad dhimanin jannadi geli maysid saaad u nooshahay oo ordayso marka waxa weeyaan yuqaribu almowt yuqaribu jannadii buu geenayaa dadka xaggaa waa ka nimco haddana waxa weeyaan kuwii kale iyagana la cadaabayey in laga aargoosto daalimiintii haddana in la simo yacnii boqorkii maaligii iyo mamluugii qanigii iyo faqiirkii daalimkii iyo madluumkii cid waliba ay dhimato ta taa lafteedu waa waa waa waa cadaalad oo maslaxa ku jirta maslaxa ayaa ku jirta marka waa ku jirtaa nicmo ayaa ku jirta in la dhinto oo ilaahay uu dadka mariyo kaw ka dhigo ayaa nicmo ku jirtaa adigu mid walbaba fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani lagu yidhi nicmo ayaa ku jirtaa ama garo ama ha garan kullu man calayhaa cid alla ciddii ku sugan dusheeda faani waa tegayaao waa dhammaanayaa wayabqaa waxaa baaqi noqonayaa wejhu rabbika rabbiga wejigiisa ayaa baaqi noqonaya wejigii dayduljalaali waxaanu ka sifaynaynaa wejiga maxaa yeeley waa isagaa marfuuca jalaalka iyo cadamada u saaxiibka ahaa ikraamna waa waa waa u saaxiibkaa karaamaynta culimmadu markaa waxay yidhaahdeen waxaa ku jira waciid iyo wacdi dul jalaali markii la yidhi waciid baa ku jira oo ilaahay hadduu jalaal iyo cadamo leeyahay wax alla wixii maaragtay intiqaam uu ka aargoosanayo iyo maarata wixii u cadaabaya ayaa meesha laga fahmayaan aliqraam haddii uu leeyahayna ciddii uu janaynayo iyo ciddii uu maaragtay u barwaaqaynayo ayaa meesha laga fahmayaa marka waxa weeyaan ismigaasina khaasiya ayuu leeyahayoo xadiid waxaa ku soo aroortay aliduu biyaa daljalaali walikraam aliduu waxaa laasimtaan yaa daljalaali walikraam ilaahi jalaalka iyo ikraamka u saaxiibka ahaayo sidaa ugu yeedha oo had iyo jeer ku dhawaaqa oo laazima oo ducadaada waa inay iskaga jirtaa ya daljalaali walikraam dembigayga dhaaf ya daljalaali walikraam ducadayda aqbal ya daljalaali walikraam markaad ducaysanaysaba xataa saxaabiga uu ku soo daray ma garanaysa ya daljalaali walikraam waxa uu yihi laqad daca allaha biismihi alacdam alladii idaa duciya bihi ajaab ninkaasi magicii weynaa ee maalinka ismulacdamka la odhan jiray buuba ku baryay ilaahay marka ilaahay waa ku aqbalaya haddaad ku soo darto daljalaali walikraam fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa faraha badantee ka mid ahoo insiyo jiniyo u tukadibaana aa beeninaysaan yas'aluhu waxaa weydiisanaya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa wax weydiisanaya man cid alla ciddii fi samaawaati samada ku sugan baa wax weydiisanaysaa iyo walardi dhulka ciddii ku suganina waxbay weydiisanaysaa oo qaarkood waxay wax ku weydiisanayaan bilisaan almaqaal waa muslimiinta oo kale intaa ay rabbi waynu baryaynaayo waxaynu leenahay ilaahu dembiga iyaga dhaaf kii kurba hayso ilaahu kurbada iga fayd kii ma garanaysaa faqri hayo ilaahu faqriga iga qaad oo qine iyo hodantiniyo igu bedel kii xanuun hayo ilaahu maradka iga fayd oo caafimaad igu bedel yacni waynu weydiinanaayoo muslimiintii ducadii baabaa cibaadaha adducaau adducaau huwa alcibaada ama adducaau alcibaada sidaa ku soo aroortay axaadiida ducadu waaba cibaado inaad iska babaryoontato ilaahay aad aad sacbada oo u dhigato ayaaba cibaadada ka mid ah hadiyo jeer aad baryo badan tahay marka haddaad aragtaan qof iska baryo badan maasha allah qofkaasu cibaado ayuu ku jiraado waa qof cibaadada ay u badan tahay o ilahay u furay weeyaan markaa yas'aluhu waxaa weydiistay ilaahay man fi samaawaati ciddii samada ku suganayo walardi qaar markaa lisaanulmaqaalkaasay wax ku weydiisanayaan oo way baryayaan qaarka kalena waa lisaanulxaal baa layidhi kulli bini aadanka iyo makhluuqaadka adduunyada joogaaba ilaa kufaartii ilaahay waa isaga isaga baahanyin oo lisaanulxaalkooda ayaa haddaanay afka ka odhan oo aanay ma aaminsana leeyihiinna lisaanulxaalkooda ayaa iska odhanaya waxyaabaha markay yaabiyaabaanna wayba haddii dabayle ku kacaan haddii dhulku ku kululaado haddii roobku ka yaraado haddii mushkulada ay haysato haddii aanay lisaanulmaqaal ku baryin lisaanulxaalkii bay ku baryayaan kulla yawmin huwa ilaahay fii shanin arrin buu ku sugan yahay kulla yawmin maalin walba kulla yawmin wa fii kulli laxdatin mar walbaba iyo ilbidhiqsi kastaba ilaahay arrin buu ku jiraayo waxbuu maamulayaa iyo addoommadiisa ku saabsan buu maamulayaa oo mid buu u dembi dhaafayaa oo mid buu faraj u faraj u furayaa oo mid buu dilayaa oo mid buu noolaynayaa oo mid buu abuurayaa oo yacni maamul ayuu ku jiraa rabbi tabaaraka wa tacaala kulla yowmin ay kulla laxdatin wa waqtin waqti kasta iyo laxdad kastaba huwa fii shanin arrin buu ku sugan yahay rabbi tabaaraka wa tacaala fabiayi aalaa'i rabbikumaa rabbigiin nicmooyinkiisa faraha badan tee ka mid ahoo tukadibaana beeninaysaan insiiyo jiniyow qaala tacaalaa sanafruqu lakum sanafruqu waa idiin soo faaruqaynaa lakum idinka ayuha haqalaani labada culculusow labadan culculusee dhulka cusleeyeyow insiiyo jiniyow waa idiin soo faaruqaynaa sanafruqu lakum waa idiin soo faaruqaynaa oo waxaa la galay hadda qiyaamihii iyo hawaashiisii iyo tahdiid iyo goodi ehlu naarka wixii gaaloobay jiniyo insgaaloobay ku saabsan markaa rabbi waxa uu leeyahay intii hore intaasi ku dhammaatay nicmooyinkii ilaahay uu tirinaayey iyo sideeddii maaragtay fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaani tana hadda inoogu dambaysay marka tanna hadda maqdhac cusub aynu bilaabayno weeyaan sanafruqu waa soo faaruqaynaa lakum idinka ayuha haqalaani yacni way idiin soo qastiyaynaayo ilaahay arrin arrin kama kama kama mashquuliso arrinna arrin kama mashquuliso maamullo maamul kama nusqaamiyo laakiin nooc oo tahdiida baa ku jira bay culimmadu yidhaahdeen oo mar qof weyn oo maaragtay hawl haya hadduu yidhaahdo waan kuu soo gaca i sug adigun baan kaa shaqayn doonaa manaa hawlo kalena wuu haystaa lakiin wuxuu ujeedaa waxa weyaan culays buu ku saaraya markaasaa nafruqu waa faaruq noqon doonaa lakum idinka ayuha haqalaani haqalaani insi iyo jiniga ayaa la yidhaahdaa leanno dhulkay cusleeyeen oo dhulka maaragtay ayay joogaan oo cusleeyeen fa biayi aalaa'i rabbikumaa rabbigii nicmooyinkiisa tee ka mid aho tukadibaani yaa macshar aljinni jinka kulankiisii iyo walinsi insigow insi iyo jinniyow in istadaactum haddii aa awoodaan an tanfuduu inaa baxdaan oo dustaan inaad dustaan oo min aqdaari samaawaati samooyinka ee dhinacyadeeda aa ka baxdaan iyo walardi dhulka dhinacyadiisa haddii aa awoodaan sidaa inaad samaysaan oo carartaan oo baxdaan fanfuduu baldusa oo baxa walcarara waata lagu miaaliyo amrun litacjiizi aad ku aragteen weeyaan waa cajisgelina markaas fanfiduu balbaxa oo waxa weeyaan hadda taga dee laa tanfiduuna ma baxi doontaan ma dusi doontaan ilaa bisuldaanin awood inaa heshaan mooyaane iyo xujo a ku dustaan taasna ma lihidin weeyaan marka waa qiyaamihii oo marka rabbi tabaaraka wa tacaala uu xisaabinaya ka shaqaynayo malaa'igihiisa oo aad iyo aad askar aad u tiro badan ah oo intaasoo saf ah baa insi iyo jinniba isku isku wagaaraysa hadduu is idhaahdo cararba oo meelu kala yaacaba askar baa soo celinaysa askar baa ku hareeraysa ayna almafaru yaquulu linsaanu yowmaydin ayna almafaru xaggee loo cararaya xaggee loo cararaya carar buu tamaniyaya kalaa laa wazar ilaa rabbika yowmaydin ilmustaqar yunabu linsaanu yowmaydin bima qadama waakhar markaa waxa weeyaan meel loo carara ma leh yaa macshar aljinni jinka kulankiisiiyo walinsi insiga kulankiisiiyo in istadactum haddii aa awoodaan an tanfuduu inaad baxdaan oo dustaan min aqdaari samaawaati samada jihooyinkeeda a ka dustaan iyo walardi fanfiduu baldusa laa tanfiduuna ilaa bisuldaan culammada qaar baa iminka waxay idhaahdeen iminka waa tan qamarsanaacii bahalayahdaa la helay oo ay gaaladii sameeyeen oo baxaya oo dunidiiba ka baxaya ilaa iyo iminka maxay sheegayeen mariiq iyo kuwa magacyalahoo meelayaalka waaweyn ilaahay sameeyey ka mid ahba ku socdaan mise degeen mise oo intaasoo loo soconayo markaa qaar baa ku fasira oo yidhi fanfuduu laa tanfuduuna ilaa bisuldaan suldaan mooyaane suldaanka haddaa la helayoo dee waa qamar sanaacigana waa kan addunyada ka baxay la addunyadii ka bax kanaya laakiin aayaddu sida raajixa kuma saabsana adduunyada kuma saabsana waa aakhiro marka la isqabqabanayo ee aan meel laloo cararayn ee meel laloo irkanaynin ee laysku dhegan yahay suldaanna aan lahaynin waa qiyaamaha sidaa daraaddeed baa ilaahay leeyahay yursalu calaykum ashwaadu min naarin wanuxaas yaa macshar aljinni jinka kulankiisii iyo walinsi insigo insigiibaa jinkaa la hormariyey iyagaaba inay iska xoog ka khatarsan yihiin isbida had iyo jeer maaragtay insiga in istadactum haddaa awoodaan an tanfuduu inaa baxdaan min aqdaari samaawaati samooyinka jihooyinka nawaaxida iyo meelaha u kala carartaan iyo walardi dhulka fanfiduu balbaxa oo dusa laa tanfiduuna ilaa bisuldaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam